sabuuraddii lixdanaad ilaahow adigu waad naxoortay oo waadna dudumisay oo waad nagu cadhootay haddaba bal marna soo celi dhulkii waad gariirisay oo waad kala dildilaacisay haddaba dildilaaciisa bogsii waayo wuu ruxmadaa dadkaagii waxaad tustay waxyaalo adag oo waxaad nacabsiisay qamri lala dhacdhaco calan baad siisay kuwa kaa cabsada in runta loo soo bandhigo aawadeed seelah si ay kuwaad jeceshahay u samata baxaan gacantaada midig ku badbaadi oo ii jawaab ilaah wuxuu ku hadlay quduusnimadiisa oo yidhi anigu waan farxi doonaa shekem waan kala qaybin doonaa oo waxaan qiyaasi doonaa dooxada sukot gelicaad anigaa iska leh manasahna anigaa iska leh oo weliba efrayimna waa daafacaaddii madaxayga yahuudahna waa ushayda boqornimo mo'aab waa weelkaygii aan ku maydhan jiray edomna kabahaygaan ku dul tuuri doonaa falastiinay qayli aawaday bal yaa igeyn doona magaalada xoogga leh yaase xagga edom ii kaxayn doona ilaahow soo nama aadan xoorin ilaahow lama soo baxdid ciidamadayada cadowga naga caawi waayo bini'aadmiga caawimaaddiisu waxtar ma leh ilaah caawimaaddiisa ayaannu wax xoog leh ku samayn doonnaa waayo isagaa ah kan cadaawayaashayada ku tuman doona